inay bilowdo ina cashuurta iska qaado oo aanay sanadka soo socda j b l g waxa kaa soo gaadha hadda bal dib u raaca markaad dib u raacdaan mashruuca gebigiisaba dib u raaca wadda yaroo boqol iyo kontona boqol iyo sideetana laba boqoloo laba boqoloo kun oo dollara weyni walla haddaynu masaajidka jimce iska taagno baynu ururin karnaa masaajidka intaynu iska taagno baynu hal jimce afar waddo dhisan karnaa iyagu three kilometers bay dhisaan iyo two kilometer bay dhisaan min fadlakum habka sida hadda wax u socdo mashruucan j b l g programka iyo ku xidhnaanta shisheeyuhu yacni mar aan ka daalno aan nacno aan dib ugu laabanno waan garan karaa waxyaabo fara badan oo caqabadaa oynu hortaagan inay jiraan haddana wax kasta oo jira waa laga tallaabsan karaa dhulka ad aragteene ku nool dadkan qabowga ku nool hadda aragtaan dhulka qaarkii lagu nool yahay yacni secondsku maydaan noolaateen haddana dad baa waxay bartay dhibtii baa waxay bartay inay habka ay ugu noolaan lahaayeen la yimaada keenan aad garanka yani sanadka oo dhan garan baad gurigaaga ku hor fadhiisanaysa daxan male baraf male kulayl ku dilaya male heat wave yani dad qaar baa marna waxaa ku dhacaya qabow dilaya marna waxaa ku dhacaya kulayl dilaya midna male soomaaliya sanadka oo dhan waxaad doontaad samayn kartaa min fadlakum shirkeennani waa shir muhiimah muhiim ha u noqdo in qodobo wax ku oolihi ay idinka soo idinka yimaadaan waxaan idiin sheegayaa mashruucan afka uunbu ka soconayay mid waa ka cudur daaranaynaa runtii mid waa ka cudur daaranaynaa dowlad ahaan mas-uuliyaddeedana qofka ugu horreeya qaadaa anuu noqonayaa runtii xoogaa isku xidhnaan la'aan mashruucii laftiisii waa jira caqabadaha ugu badan ba ha yeesheen hay-adahan yaryar ee ku bahoobay mashruucan haba yeesheen laakiin isku xidhnaan la'aan xaggeenna lafteedii waxaad moodaa inay wax badan inaga dayacday waxaan min fadlakum idiin sheegayaa labadii kun iyo lix iyo tobankii toddobiyo tobankii waaba cusub yahay iminkana already bishii afraad baynu maraynaa sii dhammaan rabta wax la qabtayna male 2016kiina sidoo kaluu ahaa ma ahayn diidma aanu diidannahay ma ahayn waxqabad la'aan ma ahayn ma ahayn inaanaan awoodin ama khibrad lahayn laakiin waxay ahayd mar walba dabada unbaana la jiiday halkan kaalaya dhoonnarradu iman maayaan muxuu ahaa garoowe iyo buntland waxaad noogu timaadaan xaggaa markay tagaan wasiirada iyo madaxda kale ee dowladdu yaa laodhanayaa dhoonarradii labaatimi ama midh baa yimi raalli naga ahaada waxaana lagu qasiray diyaaraddaa keliya mid baan ku yidhi soddon qof buu diyaarad la saaray i remember waan xusuustaa waxaan ku yidhi soddonka qof umaba baahnin waxaan u baahnaa inaan ku shiro adisababaa la aadaya markaa i remember waan xusuustaa waxaan ku yidhi adisababa ma baahnine waxaan u baahannahay b d r c hall inaanu ku shiro ciddii noo iman kartaa noo timaado lacagta lagu isticmaalaya diyaaraddana aanu annagu seefgarayno wadda ku dhisanno haddaad labada dhagood yeyso goyso ku yeeli maayaan because dantoodaa taa ku jirta shaqa uma iman dalxiis bay u yimaadeen hoteellada waaweyn bay iska galaan sheraton iyo mariot iska galaan seexdaan daronka qofka ku dhimanaya halkan ama horumar u baahan iyaga waxba ka geli maayaan hay-adaha j b l g ku bahoobay runtii waan dhallaacaynaya waxaan ku dhallaacaynaya waxqabad la'aan laakiin hadday inaga arkaan inagu inaynu iscaawinayno oo wax qabsanayno yacni inagaan baryin bay waxayna siinayaan hadda inagoo baryaynay ina diidayaan moogta hadday arkaan inaad ka maarmayso kaa tegi maayaana dacladaa lagu qabsanaya min fadlakum aan gaadhno heer allaha inaga koriyo heer aynu wiil yar meelu ka yima aynaan garanayn tafaha qabsanno ilaahay ha inaga koriyo isaga qaadir kafuur raxiime aan ku fakaro aan ku fakaro dadkeenna sidaynu horumarin lahay waxayna ku xidhan tahay cashuurta oo aynu bixinno muxuu ahaa sagaalka degmo ee labana ay iminka soo gaadhayso toddobana hore uga socotay idinku noo noqdo hormood hormood noo noqdo oo wixii caqabada ah ee aad tirsanaysaan ee idinka hortaagan inaad cashuurtii iska qaataan oo aad dadkiinniina wax tartaan dalkiinniina wax tartaan lafihiinniina wax tartaan wixii iska kiin hortaagaya noo sheega annaga wax idin kala qabanayna hadday cilmi tahay waa idiin haynaa haddii ay ciidan tahay waa idiin haynaa haddii ay tahay daacadnimo waa idiin hayna na tilmaama waxaa tidhaha waxaasaa naga dhimana noo qabta laakiin wax ka war haya ilaa iyo iminka inay adag tahay dhowr meelood baa laga qaadaa waa boosaaso iyo qardhe iyo garoowe iyo gaalkacay baa wax laga qaada weligeen ma intaasaynu dul taagnaanayna oo ina masruufaysa waxa weeye waynaynu la nimaadnaa hab kale oo aynu dadkeenna ku horumarinayno kaga maarmayno muxuu ahaa baryadan faraha badan iyo jplg programka afar milyan iyo xoogaa yar afar milyan iyo laba boqol iyo boqol iyo siddeetan iyo laba kun waa intaa weeye waxaynu haynaaba waa intaa weeye maxay noo qaban kartaa taas baa laba jeer marna xaggaa loo aaday oo xamar la aaday oo xaggan la aaday oo meeshan la aaday xoogaagiiba waxa weeyaane loogu talagalay intaasaan ururinay intay ururiyeen saddex meeloodo laba meelood iyagaa qaadanaya waa diyaaradooda iyo securitygooda iyo gaarigooda bulid broofkaa weeye intii kalena bahdilun baa lagugu samaynaya min fadlakum aan ka korro ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay ina garansiiyo shirkan aynu isugu nimina ha noqdo shir wax ku oola oo muxuu ahaa go-aamo dhab ah oo cadcad oo idinkana aanu idinkula shaqayno muxuu ahaa idinkuna nagula shaqaysaa dadkeennii iyo dalkeennii hadday amni tahay iyo hadday horumar tahay iyo hadday nooc kasta tahayna horey loogu qaadayo waxaanubaa haddii toddobadaa degmo ama sagaalkaa degmo taa sameeyaan inta kalena inay raacayso waddada kuwaasi maray ay mari doonaan laakiin min fadlakum maalin walba yana halkan isugu sanadkii hore ahayd kii ka sii horreeyay bayd kii ka sii horreeyay intaa waa un xiiqsanayn moogta